gudoomiye v o a kusoo dhawow waxaad iga warantaa bal sidee wax uga dhaceen xaradheere degmada xaradheere aageeda dagaalkii maanta dhacay iyo bal xaaladda
cabdulaxid dagaalkii maanta meesha ka dhacay runtii dagaal taariikhi ah ayuu ahaa dagaal runtii gacanta laiskula tegay ayuu ahaa dagaal runtii cadowga jab badan lagu gaarsiiyey ayuu ahaa runtii guulo la taaban karaa ayaana ka gaarnay waana sii gaari doonaa insha allahu tacaala
duulaanka ma ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka qaaday mise maleeshiyada al-shabaab baa degmada xardheere kusoo qaaday kooxda khawaarijta runtii sida aan xogaha ku helaynay meesha inay ku diyaarsanayd baan xogteeda helnay ciidamo deegaanka iyo ciidamanka dawladda ayaa dagaalku ku bilowday kabacdina ciidamada deegaanka runtii si kaalin lixaad leh ayay gurmud ugu tageen ilaa runtii gacanta laiskula tago oo cadowga runtii waxyaabo ay ku tusaale qaataan meesha cashar laga baray gacanta ayaana laiskula tegay waana lagu lisgaraacay waana ku guulaysanay runtii tiro aad aan iyo aad u badanna waa looga dila cadowga waana daadsan yihiin meesha waana laisku maqribsaday dagaalku waa habeensaday marka haddeertaan dufcadeeni iyo ciidamadeena waxay ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay dirirta ka dhacday khasaaraha dagaalka ka dhashay aadka u xooganaa maxaa lagu qiyaasi karaa runtii dagaalka hogaanka dagaalka ayaan qayb ka ahay anigu oo ciidamada deegaanka ayaan hogaaminayay dagaalkana runtii gacanta ayaan iskula tagnay inaan shabaab inta isla istaagno aan ree afkooda isku garaacno ayay dagaalku gaaray marka dagaal aada u qaraar ayuu ahaa runtii jab culusna waa ku gaaray rag sarsarana meesha way daadsan yihiin oo ajaanib ku jiraan waa waa yaaliin guushuna runtii waa sii gaari doonaa hadduu ilaah yidhaahdo dagaalkuna dagaalku dagaal saacado badan qaata ayuu ahaa lix saac oo maalinimo ayuu bilowday dagaalku waana laisku qorax dhacsaday marka culeyska uu leeyahay waa dareemi kartaa cabdirax khasaaraha dhankiina haddaad nala wadaagtid runtii khasaaraha rag naga shahiiday annaka way jiraan tirakoob rasmiyana kuma sii karo ilaa adiga toban iyo rag ah ayaa naga shahiiday marka iyagana dhankoodana runtii nin ordaya oo orod kugu soo galaya dee waxyaabaha ku dhici kara waa cabiri kartaa ama waa qiyaasi kartaa marka runtii gacan ayaa loola tegey waana laga guulaystay jab culus ayaana gaaray runtii meeshayna daadsan yihiin waana soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala halkii lagu dagaalamay yaa ku sugan hadda hadda deertana meeshii lagu dagaalamay sideeni ayaan difaacu nugu xiran yahay aan ugu sugannahay marka kooxda khawaarijtuna waa ka carareen waana soo geli la-yihiin inay qaataan dhaawacyadoodii iyo meedkoodii marka waa laisku habeensaday dagaalkuna dee si goos goosa ayay xabaduhu u dhacayaan waana ku sugannahay meesha haddii qof aan aqoon u lahayn halka dagaalku uu ka dhacay aada u tilmaantid ama aada muuqaal guud uga bixisid waa deegaan noocee ah runtii dhul banaan ah ayuu ahaa oo geedo oo xoogaa aan saas u badnayn leh markii bacadka faaraxaadan laga soo dego dadka yaqaana oo meesha airboortkii deegaan iyo tuulada deegaan iyo xere gargaar meesha la yihahdo ayuu dagaalku ka dhacay halkaas ayaana laisku fara saara cabdulahi qiyaas ahaan intay u jirtaa degmada xaradheere halka dagaalku uu ka dhacay qiyaas ahaan ilaa toddoba kilomitr sideed kilomitr ayay u jirtaa waa dhul banaan ah laba bacad ayayna u dhexaysaa airboortkii hore deegaan maadaama meesha airboort ku yaalla inay banaan tahay waa ku caddahay marka dagaalku runtii dagaal ay nimanku cadowgaahu maalmahan qorsheynayeen ayuu ahaa inaan fashilino aan ka hortagnana ayaan go-aansanay dee dagaal haddii la galana dhimasho waa imaanaysaa dhaawacna waa imaanayaa wixii cashar lama ilaawanaan runtii aysan ilaawi doonin qalbiyaduna ka goy doonina meesha way ku arkeen galabta waana ka guulaysanay ilahay idankiisna waa dabakacayna waana guulaysanayna insha allah gudoomiye haddii toddoba kilomitr meel u jirta degmadii xardheere uu dagaal ka dhacay oo maleeshiyada al-shabaab ay halkaa ka dagaalamayaan sooma moodid in weli kaabiga ay idinku hayaan oo ay xaaladdu adag tahay marnaba dee cadowgu inooma dheereen waana isdacsan jirnay oo howlgalladeena howlgallo marnaba hal sano iyo dhowr bilood istaagay ma aysan ahayn laakiinse runtii cadowga naafsayaqan ayaa ciidamada deegaanka iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed ay u geysteen guushuna gacmaheena ayay ku jirtaa dee cadowgu markii uu iska caabin uu yahay runtii naflacaari ah oo xayaataxmo ay ku dagaalamayaanna dee waa la dareemi karaa laakiin culis la yaqaano iyo jab la yaqaano ayaa ku dhacay galabta marka mid ay kasoo garwaaqsanayaan ama ay maaragtay kasoo kabanayaan ma aha ugu dambeyntii ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in degmada xaradheere mar kale ay gacanta al-shabaab gasho runtii taas cabsi haaba yaraatee aan ka qabnahay ma jirto xaradheerena inay shabaab kusoo laabtaan ma dhici doonto intaan nolosha nagu dambeyso insha allahu tacaala shaksi intuu naga nool yahana xardheere shabaab inay cag soo saaraan rija tacabsi ah lama qabo hadduu ilaa yidhaahdo guushuna gacmaheenay ku jirtaa hal sano iyo dhowr biloodna gacanteenay ku jirtaa xardheere mana ahan meel aan ciyaar ciyaar iyo iska orod iyo aan uga tegi doona insha allahu tacaala aad baad umahadsantaa guddoomiye